الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo gaarnay halkii baab الجعالة صحتها من مطلق التصرف بصيغة وهي بأن يشط في ردودها بالقمة ما قد شاكله معلوم قدر حازه من عمله وفصلها قبل تمام العمل من جاعل عليه أجر المثل باب إحياء المواد يجوز للمسلم إحياء ما قدر إدلال ملك مسلم به أثر بما لإحياء عمارة يعد يختلف في الحكم بحسب ما قصد ومالك الدير أو العين بدل على المواشي للزروع ما فضل والمعدن الظاهر فهو الخارج جوهره من غير ما يعالج كالنفط والكبريت ثم القاري وساقط الزروع والثمار باب الوقف صحته من مالك تورع بكل عين جاز أن ينتفع بها مع البقاء منجزا على وجود أن يملكه تأهل ووسط وآخر إن قطع فهو إلى أقرب واقف رجع وشرط فيما عم نفي المعصية وشرط لا يبرى الطبع والتسوية وضد والتقديم والتأخر نظيره يعمره ويؤجر والوقف لازم وملك الباري الوقف والمسجد كالأحرار باب الهبة تصيح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا بصيغة وقوله أعمرتك ما عشت أو عمرك أو أرقبتك وإنما يملكه المتهب بقبضه والإذن ممن يهب ولا رجوع بعده إلا الأصول ترجع إذن كل فروع لا يزول إنها يوحي كلين فقرنا عشر كنعا وقصاب سننظر إن شاء الله تعالى وعن سوقرنا باب الجعالة ولقسم المعاملات كي يعقودي هالشيء سيدي ذكر الأحمرية jacaaladu waa shaqo aan xadidnayn mararka qaarkoodna waa dhici kartaa in la xadido waxaa wujuuda qaarkood tashaabuh ka dhaxeeyaa baabulijaara oo ijaarada ay shabahdaa marka jacaaladu waxay leeyihiin camal ama la garanaya ama aan la garanayn baa loo ballan qaadayaa ciddii soo qabata waxaa in la siinayo qofkii shaqadaa ii qabta ama baadidaa ii soo hela ama qofkaa xiran iiga soo daayo iila hadla ama meel iigu sheega arrinta saas iyo saasaan raadinaya meel iigu sheega waxaaya waxaasaan siinayaa haddaba caqdiga sidaasee saa wax loo ballan qaaday oo qaaliban ku yimaada wax uusan qofku meella ku ogeyn cid heshiis go-an uu kula geli karoo camal go-an aan lahayn qaalibka ku yimaada waxna loo ballan qaadaya dadkiibaa badanaa jacaala la yidhaahdaa jiimka waa la kor dhigi karaa waana la hoos dhigi karaa waana la godi karaa saddexdaba waxaa weeye jiimtu muhallasa saddexda xaraka waa la xarakaynayaa waxay leeyihin laakiin alkasru afsaxuhaa maxaa le alfatxu afsaxuhaa kordhiga ugu fasixsan oo jacaala inaad tiraada iyo jicaala iyo jucaala haddaad tiraadaba intaba isku mid weeya macno kala duwan ma laha arrintaa haddaba cuquuddeedu kolba shuruudii cuquudda hadday gasheen mubaaxaadkii ay tahay bay gelaysaa qof baa kaa lumay ilmaa lumay qof xanuunsan baa lumay qof dembi kaa galay baa lumood weydey meeluu aaday xooli iyo maal baa kaa lumay kitaab baa kaa lumay masalaha kutubtii cilmigaheed garan weydey meeshay kaga jirto oo kaaga dhex lumtay oo tiri warnihu masaladaa kitaabka si fiican uga hadlaya ninkii ii keena waxaasasayn ninka waxaa ii soo qabta masala wadaadku in loo soo baaro uu u baahday ninkii masaladaa baxti iga keena waxaasaan siin buu yidhi ninkii baadidaa ii soo celiya ninkii dembiga galay ninkii ii soo qabta waa sistam kalada dowladuhu ay sameeyaane laleeyahay ninkay raadinayeen meelan aan ugu ogeyn ninkii warkiisa iyo raadkiisa meel ku sheega intaasaa la siin baabuljacaala wey marka baabuljacaala qaaliban wuxuu ku dhacaa waxa la bixinaya waa macluum waxaad rabta inaad bixiso waa qadar go-an oo majhuul ma noqon karo waayo dadku waxbaa lagu siin wuxuu yahan war loo haynin nashaad iyo himadi ku geli mayse wixii ay ku dandoonaa ku daydayaan waa inuu fiiriyo waxaanaad daydaydid laakiin waxaad ka helayso wax laysu dhigoo dhib loo gala ma yahay saa darteed baa sababaysa horta waxa la bixinaya in la xadido shaqada la qabanayo shaqo go-anna way noqon kartaa shaqo aan go-naynna way noqon kartaa oon la garanayni intay tahay qofka laga doonayo inuu shaqadaa qabto qof gaarana wuu noqon karaayo hebenow haddaad waxaa ii samaysa waa la dhihi karaa ama aada baadidii iisoo hesho ama aada ninkii warkiisa meel iigu sheegto haddii la yidhaahdo ama masaladaad iisoo baarto waa la dhihi karaa kadaba heshiisku isagoo gaar ku ahaan waana la camimi karaa qofkii saa iisoo qabta waa la dhihi karaa markaana qof kasta oo soo qabta baa mudanaya xuquuqdii oo hawshii keena saas darteed masaladan asal waxaa u ah qur-aanka qisadii nebi yuusuf markay walaalihii u yimaadeen ee loo raray ee ay dareereen baa laga dabaqayliyey waxaa la yidhi innakum la saariquun alaab baad soo xadeen waa ka ilaalihim waad ogtihiin maa ji'naa linufsida fi lardi wamaa kunnaa saariqiin qisadaasaa waxaa ku jirtay nafqidu suwaaca almaliki waliman jaaa bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciib suuskii boqorkaa nolaanahay ninkii keena awr intuu qaado oo raashin oo lagu raraa la siinayaa xilligaa xilli abaaray ahayd awalba inta lagu rara qadarkeeda waa la isla yaqiino waa la isla garanaya oo dadka raashinka waa loo tashiiri jiray marka waliman jaaa bihi ximlu baciirin baabuljacaala weye qofkii keena qof gaara la magacaabin keenistaa la keenayo muddo intee lag iyo shaqo intee lag bay kugu qaadanna ma xadidna qofkuna ma xadidna camalka la qabanayo muddo iyo intuu qadarkiisu leegayana ma xadidna laakiin inaad keentuun baa lagaa doonayaa haddaad keento ximlu baciirin baad leedahay waana bihi zacibna baabu damaan iyo kafaala weya waan soo marnay walidaalika haddii la yidhaahdo waa sharcu man qablanaa oo qisadaa nebi yuusuf iyo xilligaas ay ka hadlaysaaye innaga waktigananiyo nebi maxamed diintiisii ma aha waxay leedahay suuradan walowma fuqahadu way isku hayaan laakiin khilaafkeedu waa khilaaf xaadisa oo dambe weeye khilaaf zamankii hore salafkii hore ee mutaqadimiintoodii jiri jiray ma aha walidaalika shekh islam ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh masalada markuu ka hadlayo kitaabkiisa iqtidaa siraat almustaqiim wuxuu leeyahay in suuradan xujo ay tahay huwa qowlu jamhuuri lfuqahaa'i wa caamati salaf salafka oo dhan iyo fuqahada badankood baa isku raacsan ixtijaajkeeda marka ibni xasmi iyo ragga lamidkii masaladan inay khilaafaan intaasoo dhan ee diidan ixtijaajkeeda jamalkooda iyo awrkoodu ma xambaari karo usulakaam buu ku leeyahay warkaa dhagjalqawsinine abi saciid alkhudri xadiidkiisii saxiixayn kaana daliil buu yahay oo uu ayidayaa waa ka iyagoo safara reer soo martiyeen markay reer soo martiyeen baa laga seexday nin oday reerkii u ahaa ama suldaan iyo ugaasiya garaad waxaa tiraada iyo isanba baa la qaniinay wax kasta intay sameeyeen waa kii seexan kari waayey markaasay dhaheen wareeda qolyahan martida safartayda kor joogeenoo xalka helaa laga yaaba ayaa balaan u tagno markaas waxay dha warnimayo duqa yagii baa la qaniinay wax kastana ku samaynay oo keli weyne arrintaas waxba ma samayn kartaan abu saciid baa hadlo wuxuu yidhi haa laakiin ilaah waan ku dhaaranay ee la falaa nafcalu ilaa an tajcaluu lanaa juclan inaad wax noo qadartaan oo wax noo magacowdaan mooye yeeli mayno waxoogay xayn iyo koox ari ah goosin ari ah loo magacaabo ilaa sodomeeye noqday waa ku akriyeen ninkii ilaahay waa caafiyey arigiina waa la soo siiyey markay soo baxeen waa ka yidhaahdeen waree dhahay amaan xaaraan samaynay waxay ku heshiiyeen xoolaha inaan la qaybsan ilaa madiina la tago nabigana laga weydiiyey sal alay wasalam nabiga hadday weydiiyeenna wuxuu yidhi abuu saciida wamaa yudriika annahaa ruqya in dadka lagu akriyo la qaninayaa kuu sheegay adiga wuxuu yidhi xalaal weeye cuna anna wax iga siiya macnaa si aynan iyagu u dhibsanin wuxuu yidhi ani laftayda qori ugu dira qulubta hoose ugu wanaagsanaato xadiidka haddaba waxaa laga faa'iidaystay ninkii haddaad noogu akridaan oos caafimaado xoolahaasaanu idin siinaynaa baabuljacaala waxyaabaha qaybo qaarkeed kutusayuu ka mid yahay nabiguna maalinkaa wuxuu ku yidhi ina xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabullaahi xadiid kaloo saddexaad baa jiro isna imaamu muslim iyo kayrkii ay warinayaan iyo bukhaariba xadiid abi qataada wey xadiidkaasina waa xadiid mabaaxis badan culamaau lfiqhi ay kaga hadlaan man qatala qatiilan falahu salabuhu ninkii nin dila waxa uu sitay isagaa iskale salabka la yidhaahdo xadiidkani mabaaxis badan oo fiqigu galaa laakiin inta kale hadda aada iima khusaysee ninkii camalkaa qabta ee gaal dilaayey waxa uu watuu leeyahaydu culimmada qaar baa baabuljacaala geliyey fuqahada ka midoo uu ixtijaajay oo camal majhuulaho loogu ballan qaaday ciwad bay yidhaahdeen min baab tashriic caama miya min baabi alwacdi waalcahdi waqadaa'ixukmi alqaadi waalxaakimi miya min baabi alamri miya waalwacdi mise min baabi alfatwa weeye oo masaa'il culimmadu xadiidkan ay ka doodaan iyo kuwa lamidka ah calaa kulli xaal cumuuman culamada muslimiinta jamaahiirtooduna inay bannaan tahay jacaalada sidaasa bay ku tageen haddaba jacaaladu haddaynu nidhaahno camalku mucayan wuu noqon karaa qofkii maradan ii tola shaksigiina waa la cayimi karaayo haddaad maradan ii tosho waxaasaan kusiin waa jacaalaa nidhaahno wasoo baabulijaari geli mayso oo tashaabuh ka dhaxayn maayo midda kale soo jacaaladii ma noqonin natiijadeedu camal la qabanayo ujrana lagu qaadanayo maxay kaga duwan tahay baabulijaara waxay dhahdeen abcan baabulijaara masaa'il bay iska galaan oo natiijadu waa camal iyo ujro lagu qaadanayo wey hase ahaatee waxbay ku kala duwan yihiin imaamu nawowi raxima llahu tacala rag lamid a ilaa suwar badan bay sheegaanoo toddoba sideeda fiqiga fuqahada shaaficiyadu ay ku kala duwan yihiin jacaalada iyo ijaarada waxay waxaa ka mid waxay sheegaan hadaan qayb ka soo qaadano ijaaradu camalka la qabanayo inuu macruuf maxduuda yahay baa shardi ah jacaaladiisa shardi maaha oo shaqadaad soo qabanaysa alaabtii meel dhowna waad ka soo heli kartaa meel fogna waad ka soo heli kartaa si fudud way kugu soo waad ku soo heli kartaa dhib badanna waa u mari kartaa laakiin ijaaradu camalka la qabanayo ujrada lagu qaadanayo waa muxadad go-an inuu yahay halka waa farqiga koobaad ee u dhaxeeya saa darteed addoon fakaday iyo neef xoolo oo baadiya soo celintoodu waa waxaan la gelin intay kuu qaadanayso waxaa kaloo ku kala duwan yihiin ijaaradu qof mucayanaa lala heshiiyaa jacalada laakiin qof aan mucayan ahayn bay asixi haddaad tidhaahdaa ninkii baadidaas saasa ee iga luntay ii keena waxaasu leeyahay qofkii keenaay qofkii isagoo wada kuu keenay ilaahu adoo taaganba muu keene afkaaga markay ka dhammaatay waan soo helaya waatan hadduu ku yidhaahdo isagu hadduu hayay ka waran waynoo iman doontaa insha allahu tacala masaladaas taasna way ku kala duwan yihiin camal aan mucayan ahayn kow iyo caamil aan mucayan ahayn labadaba jacala way ku asaxdaa labadaa midna ijaarada kuma asaxdo waxaa saddexeeyay yidhaahdeen ijaaradu qofkii shaqadii hadduu qayb qabto qaybna kari waayo qadarkuu qabtay ujradiisiibuu mutaa laakiin jacaaladu haddaad adigii kari weydo ilaa shaqadii aada dhammaystirta shilin ma lihid ijaaradii qayb baan soo qabtay anigii baa ka hadhay oo faraha ka qaaday ma wadi karaan idhi allah macaka shaqadii intaan dadaalayna tabaruc iyo sadaqa akhara allah kaaga dhiga wey haddii wax lagu garta lagu geliy haddii kalena xaq muaalaba malihid ilaa bacda tamaami alcamal baabu ijaara waxaa kaloo ku kala duwan yihiin ijaaradu siiqo iijaab iyo qabuul bay leedahay laakiin baabujacaala iijaab bay leedahay iltizaam waxaasaan bixine waan aqbalay looma baahna maadaama caamil mucayanaba ayna shardi ahayn waan aqbalay cidi inay ku tiraahdo ma baahna walaa anu markaan ilihid anaa doonaya imaada dhilandhow kaa saari mayso haddaad tiraahda yaa ii keena qofkii ii keena anaa keeni in lagu yidhaahdo uma baahna qofkiina isaga inuu doono uma baahna dad buu diri karaa walaa waxa waxaasaa ku siine alaabtaa soo raadi buu dhihi karaa hadduusu markaa dhow wixii uu loo keenayna intuu kuu keeno wixii aad siisay qayb ka mid adduunyada kula heshiiye wuu siin karaa waana farqi ay ku kala duwan yihiin ijaaradiiyo baabuljacala ku kala duwan yihiin waxaa kaloo yidhaahdaan ijaaradu waa caqdi laazim oo hadduu dhaco midkoodna kama noqon karo laakiin jacaalada labadaba way ka noqon karaan waa caqdi jaa-is ualafayna haddii uu ka noqdo ninkii shaqada ii direena oo dhexda kaga jirana isagaa inoo keeni doona markaa shaqadii intaan qabatay waad leedahay waayo xaggaaga kama imane xaggiisay ka timid matnigaayna noogu iman doontaa nadbiga waxaa kaloo shardiga bay dhaheen jacaalada wakti looma qaban karo maadaama camalkii uu majhuul yahay wakti lama qaban karo waayo ninkii toban daqiiqa iigu keeno waxay dhaheen waa waa caqdi faasida wey waa inaanan wakti iyo muddo qaban maqsuudkuna waa hadafkaagi inaad hesho waktiguna wuxuu noqon karaa caqabad iyo caa'iq wixii qofkii oo camalkii qeyb qabtay camalkiisii hadul kadhib uu noqonaya saas darteed ijaarada wakti baa la qaban laakiin jacaalada wakti in la qabtaay ma banaana wujuuhay intaa ka mid yihiin iyo kuwo kale bay ku kala duwan tahay yidhahdeen intaa kadib yay jacaalo ka asaxdaa sixatuhaa asixitaankeedu min muطlaqi tasarufi ku tasarufkiisu muطlaqu iyo xaqu tasaruf leh baa jacaalo geli kara jacaladu waa caqdi maal ah maal baana la ballan qaadayaa in la bixiyo maalkii bixintiisii markii camalkii la qabtana bixin iyo tasaruf buu u baahan qof tasarufi kara waa inuu yahay walidaalika jacaalada qof aan mukalaf ahayn oo sabi ah oon baaliq ahayn ama majnuunna aan ahayn baa laga rabaa qof la qasbayna aan ahayn oo ikhtiyaarkiisa ku sameeyey safiih maxjuur oo laga xanibay xoolahana waa inuusan ahayn haddii laakiin majnuunkii iyo ilmihii sabiga ahaa iyo safiih maxjuur iyo ay jacaalo galaan caqdi min bidaayatihi faasida wey waayo maalkan ay ballan qaadayaan xaqu tasaruf maba lahaba taas waa kow bisiiqatin siiqo iyo erey qofkii laga maqlay bay ku guntantaa waa qofkani inuu yidhaahdo ama qof gaara ku yidhaahdo ama dadka guud ahaan ugu yidhaahdo qofkii waxaa ii sameeya waxaasan siin adugu haddii aad wixii alaabtiisii iyo baadidiisii hesho oo isagu aanu dhihin qofkii ii keena waxaasaan samayn ood u soo celiso wax ma ku yeelanaysaa afilmadhabi laa madhabku waxba waayo isna waxma ballan qaadin camalkaagina tatawuc baad u samaysay fuqahadeena mutaakhiriinta iyo madaahibta kale qaarkood baa hal xaalad iyo hal suura ka soo reeba waxay yidhaahdeen ninka keenay haddii deegaankaa iyo curfigaa lagu yaqaano nin baadida raadiya ilaa ninba ilaahay waxbaa xelfo intuu ka dhigto baa risiqiisu galaa deegaankan xoolo dhaqataa la yahay ninkani waa uu wareegaayo neef xoolo oo baadi a markuu la kulmo buu raadiyaa ciddii lahayd ku daydayaa dadkana ujuuruu kaga qaataayoo curfiga waa lagu ogyahay qolaa ka reebay ninkaa waxa la siiyo ninkaa waxsiin buu mudan yahay waayo waxaa la ogyahay baadida ninkana niyad ahaan ninkii inuu helo kuu keenaa laga yaabaa niyadda uu gelin isaguna baadiduuba dadka usoo qabqabtaa qayb yar oo mutaakhiriinta kale laakiin madhabka mas'alada muctamadkii qofkan waa qof jaa-isu tasaruf oo xooggiisa isagaa ku tasarufa isagoo mukalaf oo mukhtaara oon cid qasbin ciwad iyo ujuuro loo ballan qaadayna jirin haddii wax loo garta wanaag haddii kale laakiin xaqulmutaalaba ma laha fi lmadhab wahiyo siiqadu bian yashrita waa inuu shardiyo fii ruduudi aadiqin qof dhuuntay iyo addoon dhuuntay soo celintiisa iyo wamaa qad shaakalahu wixii lamid oo xoolo luma iyo inuu shardiyo weeye macluuma qadrin qadarkiisa maal iyo ciwad iyo bedel la yaqaana waa inuu shardiyo bedelkaasoo xaasahu uu qaadanayo man camilahu shaqadaa ninkii soo qabto siiqadu waxaa weeye inuu yihi shaq camal tilmaamoo camalkaa qofkii ii qabta wax qadaranoo go-an baan siinayaayoo syeelanayaa inuu yidhahdo wey wahiya siiqadu bian yashrita waa inuu shardiyo fii ruduudi aadiqin mid dhuntay soo celintiisa iyo wamaa qad shaakalahu wixii shabbaha ee lamid ah waa inuu u shardiyaa macluuma qadrin qadarkiisu ciwad iyo bedel la yaqaano oo xaasahu uu qaadanayo oo koobayo man camilahu qofkii u soo qabtay shaqadaa ee soo shaqeeyey fasxuhaa fasakheediiyo ka bixitaankeedu qabla tamaami alcamali camalkii iyo shaqadii intaan la dhammaystirin min jaacilin ninkii jacaalada sameeyey xoolaha bixin lahaa calayhi waxaa ka laasimaya fasakhaas ajru lmithli inta lasoo qabtay oo kaleeto wixii lagu shaqayn jiru bixinayaa hadduu dadkii diro ama si caamu u diray ama qof khaas ah buu diray shaqadii baa la gudo galoo la bilaabay caqdigii labada dhinacba jaahiska ahaa buu ka noqdo wuxuu yidhi ogaada arrintii waan fasakay oo waan fasakhay haddii shaqadii la dhameeyeyna fasakhu waxba ma yeelo oo xori waa lagu leeyah shaqadii laba soo qabaya muxuu fasakhay oo ka noqon haddii aan shaqadii lala bilaabinna caqdigu halkaasuu ku dhammaan qofkii kadib bilaaba bilaa ballan la-aan buu bilaabay haddii shaqadii dhexda lagaga jirayna de nin kastoo ordayay oo shaqaynayey wuu imano waxaa weeye intuu daalkii uu maray iyo shaqadii uu qabtay buu keensan ciwadkeedaana lagu xukumi shaqadaasoo kale maxaa lagu qabtaa maxkamadda maxaa suuq sicir suuqa baa laga qaadi waxaa laga yaabaa toban qof inay saf kuusoo galaan hadday caam ahayd oo nin walba in shaqo uu soo qabtay uu keeno markaa kadibna xoolihii lagugu yeesho sababtoo dadkan waad shaqo gelisay hadday soo owaayaan wax ma yeesheene adigu soo kamaadan noqonin taa badbaadinaysay to ka badan inaad bixisaa dhici karta marka wa fasquhaa jacaaladii oo la fasaqo oo laga baxo qabla tamaami alcamali shaqadii oon dhammaystirmin dhammaystiranka shaqada ka hor iyo markay bilaabatay kadib min jaacilin waxaana ka baxay qofkii jacaalada sameeyey xoolaha ballan qaaday calayhi waxaa ka laasimaya ajrulmihli shaqadaa la qabtay ujuuradeeda oo kaleeto waxa lagu shaqeeyo ee sicir suuqa abuu bixin oo laga qaadi sababtoo qofkan caamilkaa camal buu qabtay camalkiisi iyo zamankiisi iyo dadaalkiisuna qiimo iyo maal buu u dhigmaa haddaad adigu haddaba camalkiisii aada fasaqdood caqdigii fasaqday bedelkiisii baa loo noqon caqdiga bedelkiisiio masalatu ujrati lmili la yihahdo wey masalad si anagu ujrat lmili la yidhahdana fiqhiga masaa'ilka muhimkee maxaa horta ujrulmili iyo isqabarulmili iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha uusan faqiihu ka maarmin inuusan aqoonin qawaaciddeedana ay fooqaadaro ku tahay buu ka mid yahay baabu ixyaai lmawaati dhul cidlo oo bannaan oon cidi lahayn nooleyntiisii iyo milkiyadiisuu baabkanay ku saabsan yahay masaladani waxay ku saabsan tahay araadida iyo dhulalka sidee baa lagu yeeshaa iyo dhul aan hortaalla lahayn haddaad yeelato inaad xaq u leedahood yeelan karto haddaad waxa lagaa rabo samayso allaahumma dhulka qaybaha laga soo reebay maahane qayba aadan yeelan karin baa jirta wax kasta haddaad ku samayso wadan weligaa milkihi karin dib baan ka tilmaami doonaa masaladan waxaa asal u ah xadiid jamaaca min asaxaaba nabiga ka wariyen sal l slam uu leeyahay man axyaa ardan maytatan fa hiya lah dhul bakti ahaayoo dhintay oo noolayn ninkii nooleeya isagaa iska leh riwaayadka qaarkood waxay tilmaameen arrintaa inay sunno tahay wa huwa almadhab xukunkeeda takliifigii waajib ma aha mubaaxaadkana ka mid ma ahee masnuuraadka iyo mustaxabaadkaay ka mid tahay riwaaya imaamu axmed xadiidkana ka mida riwaayaadkiisa imaam axmed iyo nasaa-i ibnu xibaan iyo keyrkood wariyeen sanadkeeduna uu sheekh naasir waa saxiix leeyahay baa waxay leedahay man axyaa ardan maytatan falahu fiiha ajrun ajir buu ka helayaa ajirna waxa ugu yaree laga helo mustaxabaadka iyo sunanka weeye walaysa fi lmubaaxi min hawaabin ficla wa tarkan bal walaa ciqaabi saaxibulcamriitiy usuul fiqigiisu halkii ku dhihi jiray waraqaadka mubaaxu samee iyo ka tag midna ajir gaara ma laha lidaatihi marka wuxuu ku yidhi yajuusu lilmuslimi waxaa u bannaan ixyaa maa qadar ay ixyaau maa qadara wixii awooday inuu nooleeyo ee dhul ah id laa limilkin markaynan haddii aynan wax milki muslimin oo muslim qof muslima milkigii aharun raad aynan ku sugnaanin bihi dhulkaas haddaan raad milki muslim ka muuqanin waa ardan maytatan saas darteed dhulka la nooleynaya waxaynu leenahay waa laba qaybood dhulna waa dhul nooleyntiisu xiyihiisa lagu milkiyi karo dhulna waa dhulaan ixyaa lagu milkiyi karin wey dhulku haddii uu yahay magaalada dhexdeeda caws baa ka baxay iyo cidi ma degana ixyaa laguma milkiyo magaalada dhexdeeda hadduu yahay masalada waxay leeyihin fuqahadu waa itifaaq waxaa labaadan ixyaa lagu milkiyin magaalada dhexdeeda meelaha xaqa mushtaraga ee caamka ah meesha carruurta ay ku ciyaaraan magaalada ma milkiyi kartid meesha geedaha hawgu nasta ee nasashada loo tago waa iska cidlo waa noolayn ma milkiyi kartid waa milki mushtaraga wey waxaa kaloo la ogolayn in la nooleeyo la milkiyeynin magaalada aaggeeda iyo darfaheeda meesha xaabada laga gurto iyo meesha xoolaha daaqsinta lagu dareersado meelahaas oo kaleeta manaasikda caamkaana lama milkiyin karo weligaaba noolee waa un lagaa kicin waxaan la milkiyi karin oo kaleeta meelaha manaaficda khilqiga ee caamkaa leh ceelasha saliidda godadka cusbada meelaha dahabka meelaha shidaalka qof ma milkiyi karo haddayba daahir tahayna wixii aada qaadataad leedahay haddaynan daahir ahayn oo laga helana wixii aada qodateed kala baxdaad leedahay laakiin ceelgaas iyo saliideed iyo meel cusbo iyo meel waxyaabaha macdanta ay ku jiraan oo maslaxo caama ah iyagana ma milkiyi karta waxaadan milkiyi karin oo kaleeta meelaha dadku u wada baahan yahay ma milkiyi kartid sida hadday tugag iyo webiye yihiin ceelasha laga cabo midaad qodatay baad yeelan kartaa laakiin aaggan biyaha iyo laga cabiyo meesha tog iyo webiga lagaga arooro inta ka sokaysaan anigu oodan oo meel ka dhigan oo meeshii laga cabaye baan xiri iyana lama ogolo ma milkiyi kartid dadka waxaa jira xuquuq caama oo milki caama oo mushtarag oo dadka ka dhaxeeya oo manaaficdooda iyo xaajaadkooda iyo baahidooda aynan uga maarmin qofna si gaara uma milkiyi karo qof alaalay qof kastoo isku daya inuu milkiyana maamulkii sharcigii xaq wuxuu u leeyahay inuu xoog kaga raro oo xoog kaga qaado taasi qaybo ka mid a mualifkaa dib ka tilmaami doona walmacdini daahiri fahuwa alkhaariji jawharuhu min ayri maa yucaalaj fahuwa alkhaariju jawharuhu min ayri maa yucaalaju halkaasaan qayb ka mida ugu tegi doonaa dhulka la milkin kara haddaba waa dhulku dadku xaaje iyo deegaankana ka baxsan xaaje iyo manfaco khaas ahna caam oo dadku u wada baahan yihiinna aanay ku tacalluqin weyn dhulka sidaasay hal masale culimmadanu isku qabteen qofku ma iska goosan karaa ma iska jaangoosan karaa mise maamul iyo dowlad inankeeda iyo ogolaanshaheed buu u baahan yahay waa laba qowl oo mashhuura cinda ahli اcilmi calى اmadhabi la uma baana madhabku waxaa weeye uma baana idn اlwaali nabigu wuxuu yihi man axyaa arضa maytata fahiya lahu qolada ka dood iyagu waxay leeyiin ereygan man axyaa lam yakruj makraja اfatwa min baabi fatwa iyo tashriic caama maaha waxaa looga jeedaa nabigu alayh salaatu wasalaam laba sifu lahaa sifa waxay ahayd kownuhu nebiyan oo tashriic iyo xalaal iyo xaraam caddaynteed baa lala soo diray mid kalena wuxuu ahaa xaakimkii iyo imaamkii muslimiintu ah waxyaabuu xaakimkuna sulta wuxuu leeyahay amar waxaa ha la sameeyo waxa ayaan la samaynin ah man qatala qatiilan iyo man axyaa ardan meytatan iyo xadiiday ka mid yihiin waa kuwii imaamu alqaraafi raximah llahu tacaala masaa'ilkaasuu kitaabka khaaska ka qoray tamyiiz lfataawa can ilaxkaam marka uu risaaladiisa la yidhaahdo uu kaga qoray alciz bn cabdisalaamna mubaaxis buu le u kaga hadlay oo qaraafi sheekhiisii ahaa masaladaasa waxay leeyihiin iyo culamaa ka doodayaan xadiidkani makraj fatwa iyo tashriic caama maaha ee wuxuu ahaa kharaja makraja alimaami walqada nin imaamuho amarkaa bixiyey bu saa darteed qofka imaamkii haddii uu amar kaa bixiyo ninba meeshuu qabsadau leeyahy hadduunan bixinin ninna meeshuu qabsada ma laha marka haddii oolkii aada iska oodateen ee dhagxanta iska geedaha goosateen ede maamul intuu yimaado xoog idinkagala wareego oo idan maydaan haysanin iyo ruqsad laydin yidhaahdo madaahibta culimmada iyo aqwaasha fuqahadeenna wax ka baxsan laydinkuma samayn wax madaahibtii culamada iyo fuqahada muctabarka aqwaashoodii ka baxsan laydinkuma samayn haddiiba wilaayada iyo maamulku ay madhabkaa qaataan aniga shaafici baana de ninka maamulka jooga iyo qabuhu madhabkay qabaan unbaa socod adna waad ku qasbanaanoo masala khilaafiya oo qadihiiyo wilaayadii madhabkaa qaateen inaad raacdun baa lagaa rabaa markaba wax dhici kare hadhow adoo xoolo kaa galeen intii laguu qabsan lahaa inaad iska idan qaadataa fiican hadda laakiin wixiiba waxaa been yidhi nolosha inteeda badan meelaan dawladii bixininba ninkii iska nooleeya waa laga daba iman laakiin waxaan ka hadlaynaa sharcan ma milkiyeysaa wey fuqahada qaar waxay leeyihin haddaan inaan maamul jirin sharcan milki uma lihid weligaagu guri ka dhiso ama beer ka tabco ama ceelal ka qodo ama geelo ka tallaalo xaq uma lihid bay dhulaalan lahayn baa degan tahay haddii laygu yimaadana waa lagugu dabai ba dhh laysa licirqin aalimin xaqun haddii reer guri waa lagaa dumin waayo adaa xaq darre iyo dulmi baad meesha uga taagatay bilaa idnin bilgii karti halkaa fuqaha taagan markaasay taragtasi takasal kaa mariyaan waa dhici kartaa hadday meesha wilaaya islaamiya tahay in madhabkaa lagu qabsado waa dhici kartaa intaa waxaan uga jeedaa dhoolkiiba waayaan aad loogu waalan yahay inaad xadarkeeda yeelataan iyo digtoonaanteeda hadhow ani walowbal waxaaga iska sii meelaysu man uga jeedaa marka yajuuzu lilmuslimi waxaa u banaan yaa maa qadar ay ixyaau maa qadara wuxuu awooday inuu nooleeyo oo min alardi baa loo jeedaa dhula id laa limilki muslimin haddii aanay muslim milkigii afarun raad bihi bilardi dhulka ka muuqanin waa inaan milki muslim raadkii ka muuqanin waxaa labaynayaa afarka raad hadduusan muuqanin waa inuusan cilmi saabiqa inay milki muslim tahay jirin waa isagoo muslimku lahaa oo meeshan baari uga beeray baa laga yaabaa toban sano hadday ka soo wareegto inay duur iska noqoto oo wax raad iyo astaan beereed aad ka weydo marka waxaa laga hadlaya dhulkaa ma yeelan kartaa maya milkii muslim baa ku dhacay muslimkii milkiinu lahaana waa la yaqaan waxaa laga hadlayaa cid loo og yahay inay leedahayna ma jirto astaan iyo calaamado dad inay milkiyeen oo meeshan la yeeshay oo meeshan la camiray ahna kama muuqato halkaa waxaa baxay limilki muslimin limilki kaafirin baa baxay gaalka hadduu meesha lahaa ka waran masaladani waxay gelaysaa masalo dhib badanoo la yidhahdaa gaalku dhulka muslimka ah wadanka muslimka dhexdiisa gaalku dhul ma yeelan karaa xolona wuu yeelan karaa ha laakiin hanti dhul ama yeelan karaa waa masale fuqahadeedna khilaafiyo axkaama ahli dima marka laga hadlayo xarbi maha wax laga hadlayo ninka dimigaa dhulma milkii karaa hor sidiisaba masale fuqahadeenu waxaway muran iyo isqabqabal hayo bay marka dambe kula geli calaa kulli xaal suurada muslim haddii uu yahay waan isku dhacsan yahay qaabkee loo noolaynayaa dhulkii maxaa lagu milkiyi karaa markaad ku samayso بما لإحياء عمارة يعد يختلف الحكم بحسب ما قصد أما بحسب من قصد بما بما أي بالذي متك لإحياء عمارة أما يعد له ترين أيو كحصل أيو لإحياء عمارة ديغان يقول نورينتو يختلف الحكم حكم كذونا كلا دوانان أيو bixasbi maa qasada hadba waxa uu inuu u nooleeyo uga jeedo ama bixasbi man qasada qofka inuu nooleeyo doonay ujeedadiisa wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo qaabka loo isticmaalaya dhulka loo milkiyayo ujeedooyin kala duwan buu yeelan karaa mid deegaan iyo guri baa loo milkiyaa midna beer iyo tabac baa loo milkiyaa midna dano kaleo guudceel laga qoday iyo waxyaabo kaloo laga samaystaa loo milkiyaa haddaba dhulkan la milkinayo wax allaalay wixii curfiga lagu tirinayo xilligaa iyo zamankaa la joogo qofku haddii uu ku sameeyo alahi qofkani dhulba dhulkan qofbaa iska leh haddii dhismo tahayna qaabkii dhismaha waa inuu ka muuqdaa ama gidaar lagu wareejiyo ha noqoto ama calaamadihii milkiga hadda loo samayn jiray xiliyadan ha noqoto ama ood la ooday ha noqoto ama silig lagu wareejiyey ha noqoto ama wax laga dhex dhisay ha noqoto ama wax laga beeray ha noqoto laba arrimood baa xadidaya waxaan ma lagu milkiyi karaa labada arrimood ee xadidaya waxaa u asaas ah nas sharcigii ma xadidin waxa haddii la sameeyo lagu milkinayo haddii aan sharcigu alfaadi soo aroorto qaacidada cinda ahli اfiqhi aan khilaaf muctabara aanan ku ogeyn waxaa weeye haddii sharciga alfaad sharciya ay ku soo aroorto erayadan maxaa xadidi xuduuddeedu maxay tahay horta nusuusta sharcigaa loo celin haddii nas sharci oo xuduuddeedii tilmaamay salaad baa lagu yihi salaad maxaa la dhahaa nusuus baa sharaxday allahu akbar iyo asalaamu calaykum inay udhaxayso taasaa la raacay hadduu lafdi eray sharciga soo arooro oo nas sharci oo kaleeto xuduudihiisii caddeeyey jirin curfigiiyo dhaqankaa loo celin haddii curfigii wax hadeeye laga waayo isticmaalka luqawiga ee luqad ahaan si u xaraysmi karaa loo aadi saddexdaas saasaa loo kala horraysiinaya waana faa'iidada xaqaa'iqda curfiyada iyo sharciyada iyo luqawiyada fawaaiddeeday ka mid tahay masalada haddaba ixyaha ma hayno wax nasa oo sharciya intaan ogahay iyo fuqaadu intay ka hadleen oo caddaynaya noolayntu waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa in la yeelo waxay qasbaysaa haddaba mas'aladiina macno luqawiyahoo xadido ma laha curfigaa loo celinaya marka curfiga labaa xadidaysa markaas halkii baan kusoo noqday kow zamanka iyo makaanku way xadidayaan la joogo waxa looga jeeda ee meeshan laga damacsan yahayna way xadidayaan dhulku dhulbeereed hadduu yahay waa qaabkii dhulbeereed suuradiisa iyo astaamihiisa inay ka muuqato wey dhulku deegaan hadduu yahay qaabkii deegaankoo loo qaabeeyey iyo waa inay ka muuqataa curfiga zamankaa la joogo iyo goobta aad joogta haddaad nairobi joogta maanta nairobi haddaad mombaasa tagta maanta mombaasa haddaad gaarisa tagto maanta oo gaarisa ah curfigu wixii intii lagu arko dhulkan dad baa leh oo calaamadaystay oo iska leh haddii ay noqoto saasaa lagu milkiya intaan wixii ka yar milki ma aha marka bimaa biladikii liixyaayi cimaaratin cimaaro dhisma u nooleyntii yucaddu lagu tirinayo iyo wixii lamida wey yakhtalifu xadka noolayntana waa iskhilaafayaa alxukmu xukunku bixasbi maa qasada hadba waxa uu qasdayo nooca uu raba inuu ka dhigto baa qaabka noolaynta kala duwaya curfiga iyo zamankuna waa xadaynaya haddaba masale fuqahadeenu ay ka hadleen baa jirta oon milki ahayn masale waxaa kale jirta ixyaa iyo taxjiir inaad calaamadaysato iyo inaad noolayso waa kala laba dhul baa timid geedaad ka gurtay taxjiir baa la yihahdaa axyaa lama yidhahdo adigaa u xaq badan dadka waad ka mudan tahay mase aadan milkiin xuquuqdana waxaa jira waxaad qofka ka mudan tahay laakiin aadan milki u lahayn meel baa laga cabayey qofka waad ka soo horreysay adaa xaqu leh lakiin de biyaha adugu melihi oo milkigaagi ma aha tanna dadka in meeshii la nooleeyo xaq baad u leedahay bisharti inayna wakti dheer qaadanin oo curfigu xadidayo wakti dheer hadday sidaa iska ahaata waxaa bannaan sharcan in lagaa noolaysto oo lagaa degaa bannaan baabu taxjiir innaga hadda waxaa ugu badan magaalooyinkeenna soomaalidu geedaa la guraa geed baa la calaamadeeya meeshanuu ordi orod buu isdhigi halkaasuu geed ka goy calaamad bu xariiq bu jira xaggaa kalu geed karkasiin taa baabu taxjiir weeye baabulixyaa ma meeshi waa duur waa geedaheedii waa sideedii laan la gooyey qof ood guranayana waa goyn karaa qof dan ka lehna waa goyn karaa kale qof meel ku calaamadaysanayana waa goyn karaa masaa'ilkaas masaa'il taxjiir weye calaamadaysi taxjiirku min xujrayo ood buu saaray meel buu ootay meeshaa la odatay dadka adaa ka mudan in lagugu qabsado intaaad ka noolaysanaysa ma aha laakiin haddii waktigu iska dheeraadood waxba ka qaban weydo xaqumalihi waa lagaa xoogi karaa haddii qof intuu iska gidaar ku wareejista guri ka dhisto hadhow maxkamo sharciga isla timaadaan muddo intaa leeguu soo cadeeyo meesha inaan cidina wax ka faa'iidaysan iska oodnayd sharciga isagaa loo xukumi waxaa leeyahay dhulkan manaafic buu leeyahay xaq mushtarag ahaa intaad calaamadaysato inaad isaga tagto xaq malihid ka faa'iidayso ama dadka u daa ama ku intifaac ama dadka ku intifaacaya u daa halkaasay ka soo qaateen marka andimadaas iyo majaladii majalat alaxkaam alcadliya dowla alcusmaaniya bay andimadani ka soo qaateen gurigii wadanka dhulkii muddo intaan leed qofkii intii la siiya aan shaqo ka qabanin waa lagala wareegi waa lagala wareegiyo masaa'ilkaasoo majal majalat alaxkaam alcadliya keyrkeeda ay qoreen bay ka soo qaateen ilaan wax badan oo andimadan hadda lainoo keenaya fiqiga islaamigaa qaybo badan laga soo qaatay laakiin lama doonayo in la sheego waan u baahanay in la yidhaha lama doonayo wamaaliku lbiri aw ilcayni badal cala lmawaashi la zuruuci maa fadal wamaaliku lbiri ninka ceelka iskale aw ilcayni ama caynta iskale biyahan laftooduu leeyahay ama ceelka ay ka soo baxayaan buu leeyahay badala wuu bixinayaa cala almawaashii xoolaha maa fadala wixii xaajadiisa iyo baahidiisa ka bata la zuruuci beeraha laakiin uu bixiyo waajibkumaa wuxuu ku yantaad ceel biyoa leedahay ceel baad leedahay biyo ka soo baxaan oo laga cabo ama biyaha wad haysataa balanoo taangigan iyo barkadan kugu jira waxaa waajib kugu ah wixii baahidaada daruuriga ah ka badan wixii naflayda muxtaramka ah inaad siiso laakiin beer iyo geeda iyo dhul lagu waraabinaya waajib kuguma ah inaad siiso nafta muxtaramkaase waa inaad siiso sababtoo ah laba arrimoodba biyaha horta asal ahaan waa la wada leeyahay oo nabigaa yidhi almuslimuuna shurakaau fii alaaa saddex muslimiintu way wadaagaan waxaa ka mid ahaa almaau biyaha iyo daaqa cawska banaanka iyo dabka iftiimaya saddexa muslimiintu way wadaagaan inaad iibisana lama ogolo wixii daruuriyaadkooda ahoo nabigu nahaa can bayci fadli ilmaayi biyaha xaajadaada ka badan dadkii inaad ka gadaay ma banaana haddaba dadka naftooda iyo maalkooda xoolahooda naflaydihii waa naf iyo ruux muxtaramo ah oo inaad ilaadisa la waajib ay tahay anugu haddaanan gadin ka waran waru diida un nahaa can manci fadli ilmaayi biyaha baahidaada ka badan inaad u diidan nafleyda u baahanna waa la xaaraantinimeeyey ceelkan laga hadlayo waa ceelkii curfiga jaariga alahaa weeye nusuusta markay alfaada qaarkood iطlaaqdo curfi muqaaran waxa la yidhaahda waa tawdiix iyo caddayn macnaheeda u noqdo ama si kale haddaan u nidhaahno waa ceelka aan ma-unada lahayn iyo biyaha soo saaritaankoodu aan kharashka lahayn wey hadday kharash leedahay dadka raajix in loo diida lama ogola laakiin waa kharashkeeda iyo wixii kharashka qiimaha inay iska bixiyaan wey oo lacag iska bixiyaan ninku hadduu yidhahda lacagta ku baxaysana bixin maayo biyihiina waan rabaana de waxaa weeye orod iska tag waa loo diidi karaa saas darteed waa maaliku lbiri ceel baad leedahay xoolahaadi way cabeen adiga waad cabtay dad ooman baa yimid xoolo ooman baa yimid uma diidi kartid laakiin beertii baa naga oomanee booyadaanu ka dhaamin oo dhirtii iyo beertii baanu ku waraabin waa diidi kartaa waa nagadi kartaa wamaaliku lbiri aw ilcayna biyaha laftoodaba haystaay badala wuxuu dhiibayaa cala almawaashii xoolaha iyo nafleyda iyo dadkiina min baabi owlaawey la zuruuci beeraha ma qasab kuma aha waajib kuma aha maa fadala wuxuu dhiibayaa wixii bata xaajadiisa ka bata wاlmacdin الظaahiri fahwa اlkhaariju jawharuhu min غayri ma yucaalaju kaالnifti wاlkibriiti ثuma اlqaari wasaaqط الzuruuci wاtimaari halkan sidoo kaleeto qofkii u soo horeeyey waxaa waajib ku ah isagana inuu dadka u ogolaado wاlmacdin الظaahiri macdanta daahirka ah ee muuqata fahuwa ay wahuwa macdanka daahirkaana alkhaariju kay soo baxday weeye jawharuhu jawaahirtiisi iyo waxyaabaha macdantiisu min gayri maa yucaalaju isagoo oon laga shaqaynin oon la qodin meel baad u soo horeysay waxyaabaha macaadinta ah baa taalla adiguna inaad soo saarta qasamehe isagiibaa soo baxayoo yaalyaalla meesha cusbadiibaa taalla dhagixii yaryaraa ee qaaligaha iyo daymankiibaa taalla meeshan waa meel dahab meeshan waa meel waxyaabahaasoo kaleeto isagu qaar u tirin doono iyadana wixii baka intaa baahidaada daruuriga ah ka badan inaad bixisaay waa waajiboo dadka uma diidi kartid waayo xaq mushtara waa la isla leeyahay tusaale ka nifti shidaalki walkibriiti baalka kibriitka ay yidhahdaan oo yidhahdaan waa wax dhalaalo oo badda laga soo saara mararna bariga laga helo macdaana ha ufaysoo dhalaasho way anu soomaali kuma aqaano waana macdan ay aada u jecel yihiinoo naadir weeye waxa naadirka ah isagoo kale aan la helin oo waxay ku leeyihin kalkibriit alaxmar noociisa weliba guduud ku jira waa nooca la helio nawaadirta yudaa bihi lmaal uma alqaari daaburka iyo wasaaqiti zuruuci miraha beerta waxaa daatay ee ninka ilaha isaga tegey iyo watimaari midhaha kalaba wuxuu ku leey waxyaabahan waa xaq mushtara waa dadka udhaxeeya haddii meeshii shidaal iyo saliidi iyo gaas yimaado waxaad qaadan karta qaado wixii taangigaagi iyo booyadahabu kuu xambaaraan daldalo inta kale dadka kama xigtid daaburkii meelaha laga helo sidoo kale weeye isagana ninbaa dad baa beero goostay beerahaasi ama zuruucdii ha noqdaan ama simaartii ha noqdaane waxbaa ka daadaatay oo isaga tageen mar hadduu wax daatay ay ka tageen inaynan rabin baa halka laga gatay tii baad usoo horreysay dadna waa ku daba socday idinkoo safar oo socda tusaale ahaan baa ka soo duldhacdeen anaa idinka soo horreeyey yaan li-ag marin intaa markaa u baahan tahay markaad ka qaadato inta kale dadka uma diidi kartid buu ku leeyahay waayo xaq caamo mushtaraga weeyo qadarka baahidaada ka badan ma milkidid baahidaada qadarkeeda ka badan ma milkii kartid tanoo kale tasaaqatu zuruuci watimaari waxaa shabaha xilliga xajka la tago gawaarida tareelayaasha ee biyaha iyo sharaabka la qaybinayo soomayda arag inuu ninkii halgo intuu qabto koox qabtaan sidii magnadkii leh ay u wada dhigtaan ma loogan yahay maya lama ogola dadkao dhan baa loogu wada talagalay haddii isagoo furan aan nimaadno nin walba wax ka qaado waxaad qaadan karta qaado u banee dadka kanifti walkibriiti uma alqaari saaqit zuruuci watimaari iyadana taasoo kaleetu uga jeedaa calaa kulli xaal masaa'il axyaa ulwaad kutub khaasa laga qoray kutuba mutawalaadkan insha allahu faahfaahin aad u badan ugu tegi doono ama markeedaasaan aan ka hadli doonaayo waxa mastajada mina waxa cusube hadda duruufta nolosha iyo curfigu uu bedelay oo wax ka tilmaami doonaa baabu waqfi waqafku baabkani ku saabsan yahay waqafka waxaa looga jeedaa xoolahaaga iyo hantidaada iyo maalkaaga inta aada nooshahay qeyb ka mid a inaad aakhiro geysato isagana cayntiisii ay jirto intifaaciisii iyo manfacadiisiina aada sadaqaysato si markaad dhimata kadib ilba irmaan iyo ajir kuu socda ay u noqoto waana tii nabigeenu ku gubaabiyey calayhi salaatu wasalaam markuu xadiidka abi horeere imaamu muslim iyo keyrkii wariyeen uu ku lahaa ilaa maata bnu aadama inqataca camaluhu ilaa min halaath qofka aadamiya hadduu geeriyoodo camalkiisa waa la xiraay oo wuu u istaagaa waxaan saddex ahayn camal saalixoo dambood sii yeelan ma jira asal ahaan oo waa laysa lilinsaani ilaa maa saca wey mar haddaad dhimata buuggaaga iyo waraaqahaaga waa la duubi ilaa min halaatin saddex maahane sadaqatin jaariya sadaqa aada sadaqaysatay oo ajirkeedu kuu soconayo aw cilmin yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaacayo aw waladin saalixin yadcuu lah ama ilmo kaa dambeeyo wanaagsanoo kuu soo duceeya saddexdaas waxaa ugu manfaco badan intooda ugu fiican cilmin yuntafacu bihi uguna abad iyo ajal dheer walidaalika dadkii hore awqaaftii amwaashahayd ay ka tageen way iska zuushay intii badnayd aafaarteedii laakiin aimadii culumtay ka tageen weli waa baaqi culumtay ka tageen weli way socotaayo waa lasii kala dhexlayaa kitaabka ninku uu qoray baatan iyo quruun kun sano iyo ka badan la kala faa'iidaysanayaayo weli ajir uga socdaa laakiin gurigii kun sano ka hor la waqfay iska dun ma jiro ama aradii waa kharibantahy oo laga guur ama cid lahayd baa la garan waayo dad baa iska milkiya oo kala dhaxla wallah mustacaan laakiin sadaqada jaariyadaa waxaa looga jeedaa hanti iyo maal aad waqaftay cayntiisana rabbi aada milki siisay manfacadiisana aada sadaqo ka dhigtay oo inta manfacadaa lagu intifaacayo ajirkeedii kuu soconayo nabigana calayh salaatu wasalaam sida bukhaariiyo muslim wariyeen khaybar markii la furtay kadib qaybihii asuntii qaybar ka mid ahayees qaybi qaybiyey baa cumar radia allaahu canhu wa ardaahu maal fiican buu ka helay innagu waxooga fiican ee la hela gadaal baa la marsadaa laakiin dadkay rumaysnaa raasamaalku inuu aakhiro yahay sidanay yeeli jireen cumar nabigu yimid rasuulka ilaahay wuxuu yidhi khaybar hanti baan ka helay weligay intaan noolaa een ifka joogay hanti la qiimaa weligay ima soo marin inaan sadaqaystana waan rabaa ayla tali tali weydiiyey markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi inshita xabasta aslahaa wa tasadaqta biha asalkeedana waad xayiri iyada midhaheedana waa sadaqaysan cumar uu sadaqaystay marka wuxuu shardigu ahaa laa tubaacu walaa tuuhabu walaa tuuras lama gadi karo hibiyo hadiyadna looma bixin karo dhaxalna ma gasho wuxuu ku sadaqaystay fi lfuqaraai in wax laga siiyo wa fi lqurbaa xigtada iyo qaraabada wax laga siiyo wa fi riqaabi addoommada qoortooda kukaatabadiiya loo haystay wax lagaga bixiyo wa fii sabiili illaahi jihaadka wax lagaga bixiyo wa bni sabiili musaafiriinta laga siiya wax wadayfi martidana wax laga siiyo wuxuu ku daray dhib ma laha ciddii maamulaysa ee gacanta ku haysa inay wax ka cunaan iyagoon ku tiiganaynin ama cid u timid ay wax ka siiyaan iyagoon ka dhigaynin hanti iyo maal iyagu ay leeyihiin hayra muta'ahirin maalan ama hayra mutamawilin labada riwaaya way soo rodeen saxaabada waa ku ijmaaceen isaa loo camalfalo sida ibnu qudaame fi lmuqni iyo kayrkiiba ay soo guurinayaan haddaba waqafkaasi waa wax innaga hadda qaamuuskeenna waayahan dambe kusoo noqnoqonaya laakiin salafkiiba waxaa la yidhahdaa waxay yeeli jireen ninku da afartan hadduu gaaro hantida uu waxmeel u dhiganayo ee shaqaysanaya wuxuu ku deli jiray waxuu waqaf ka dhigo masjid uu dhiso ceel biyuhu uu qodo wax muslimiinta anfacaya isaga cayntiisuna ay baaqi noqonayso uu sameeyo walidaalika waqafkii muslimiintu waayihii dambe xayaatada iyo nolosha qaybaheeda kala duwan oo dhan uu sameeyey dad baa guryo u waqfay martida iyo socotada iyo musaafiriinta dad baa guryo badan waxay u waqfeen lialabi ilcilmi iyo cidda cilmiga baranaysa oy dhaheen qaar ay seexdaan iyo qaar kiradooda ay qaataan iyo qaar baa madaaris guryo ku waqfay qaar baa madaaris iyo meelo wax lagu barta dhisay oo yidhi wax lagu barto kuwaa masaajid waqfay kuwaa isbitaallo waqfay oo xataa qoraalladooda iyo wasaa'iqooda haddaad akhrida aadyaab u dhiman dadka laga daweynayo kuwaa waxay waqfeen isbitaalladaa markay qolo waqfeen bay guryo waqfeen dadka dhakhaatiirtae wax daweynaya ay degaan waxa ka soo baxana ay cunaan si iyaga laftooda fii sabiilillahi dadka ugu shaqeeyaan marka awqaaftu dhar iyo tuuto dagaal baa la waqfi jiray farda iyo gaadiid dagaal baa la waqfi jiray beero iyo ceelal baa la waqfi jiray waqafku amwaasha dhammaanteed wixii caynteedu baaqi ahaanaya manfacana leh wuu saameeyey jihaadka lagu waqfayana xayaatada qaybaheeda kala duwan oo dhan buu saameeyey xilligii reer galbeedka iyo gumaysiga cali dunida muslimiinta intuu qabsaday khilaafadii gacantooda laga bixiyeyna dagaalkii diinta iyo dadka muslimiinta lagu qaaday waxaa koobaad ee hor istaageen lafdhabar difaaca muslimiinta u ahaa awqaaftay ahaayeen waayo maraakistoodii iyo mabaadidoodii iyo maamarahoodii cilmiga ahayd iyay badan oo aytaamtooda iyo fuqaradooda uma baahanin iyaga gacantooda awqaaftii baa deeqdoo ku fillaatay marka waxbaa lagaa goynayo biil baa la iska jari iyo way socon weyday waxay sameeyeen dowladihii marka ay kenyahu ka tageen ee iyagu ay dhaleen caruurtoodii ay noo dhiibeenna wasaarado u samaysta awqaafta muslimiintana hantidii la wareega kadibna nimankan ardaalaha ku tuntaan wixii ka soo baxay baa dunida muslimiinta haysata hadda haddaad koostiga tagtaan inta malaa mumtalakaad iyo dhul awqaafa waad la yaabaysaan waxaan la yaabay maana dhaweyto dhul mombaasiya kiliifi udhexeeyo lixdan eekara oo beecaa naloo keenay waraaqaha waxaa ku qoran dhulkan ninkii lahaa waqaf inuu yahay caruurtiisii baana gadaysa waxaan ku nidhi walaada soo muslimiin ma tihiin haa dhulkan waqafka see u gadaysaan waxay ku leeyihiin waxaa waqaf loogu qoray ina laga qaataa laga yaabanaayo saasaa waqaf loogu qoray oo yaalay ka qaadan lahaa dadka deegaanka wate dadkan muslimiin maaha eryaga ku yaala deganaaye ma waqaf bay ku daynayaan waqaf kumayna daayeen marka muslimiintu ninkaasi lixdan eekar buu waqfay lixdan eekar qiyaastoodu waxaan u malaynaya waa mangani bolis station ilaa sigiska meelahaasu intaan leeg intaan leeg oo aada u qiimo badan oo waddada saaran inta gurye iyo cimaaraha awqaafa tira ma laha laakiin cidaan ahal u ahayn baa inta badan gacanta ku haysa oo mumtalakaadkii awqaafta muslimiinta la wareegta allahuma allahu mustacaan calaa kulli xaal sixatuhu waqaf wuxuu ka ansaxaa min maalikin qof xoolaha isaga leh oo tabaraca ku deeqay isagu laba shardi baa loo xiraa qofka maaliga ah qofka waqafka bixinaya labadan shardi baa asaas u ah kow inuu milkiga leeyahay waxaanu waqfaya baabulwilaaya ma aha waayo dadka xoolahooda aad mas-uulka ka tahay adugu aadan lahayn ma waqfi kartidoo ma banaana manfacadoodu waayo fii daahiri dunyaa dadka sufahada iyo sibyaanta iyo darar maxdi ay ku tahay dararka waxa iyaga dunyadooda ku ahna maalkooda inuu ku u tasarufa ma banaana maxaad waqfi kartaa waa inaad maalik tahay oo adigu aada leedahay laba tabaraca wax ku deeqayo waa adigu qof tabaruci kara oo xoolo la bixi karoo xaquleh waa inaad tahay waa inaadan maaligaada haatid isabi ahayn waa inaadan majnuun iyo qof maanku dhiman yahay ahayn waa inaadan safiih iyo qof maxjuuru calayhi ahayn waa inaadan mukrah iyo qof la qasbay ahayn adigu waa inaad qof wax bixin kara sharcan loo ogol yahayna waa inaad tahay waxaa soo haray masale la yidhaahdo waqfu lfuduuli waqafka faduusha ah bayculfuduuli bay daba socotaa hadduu nin xoolo usan lahayn uu waqfo ma asaxayaa waxaa leenahay cala saxiixi yaqifu yatawaqafu calaa ijaazati lmaaliki hadduu nin maanta gurigaagii waqfo oo yidhahdo gurigan waqaf baan u bixinay oo intuu kuu yimaado kaa dhaadhiciyo ood arrintii ku qanacdood ku waafaqdo gurigii waqaf buu noqonayaa haddaad diidana dagaalahayo waa diiday waqaf ku noqon maayo waa un baycu faduuligii ama faduusha aha wey waxa la waqfayana muxuu yahay bikulli caynin cayn kasta oo jaaza ay bannaan tahay an yuntafaca in lagu intifaaca bihaa iyada maca albaqaa'i iyadoo jiraysa raashinkan la cunayaan waqfay maanta ku qadeeya ma asaxayo waqaf lama dhaho baabu sadaqaad caadiya wey ade raashin la cunay oo bisla haddaan isagii waqaftoo la cuna maxaa soo ahay waa wax la intifaacsanayo isagiina soo haraya waa inuu yahay gurigan deegaanka ah masaajidkan lagu tukanayo ceelkan laga cabayo gaadiidkan la raranayo neefkan xoolahee la maalayo beertan la tabcanayo waa inay noqotaa iyo waxyaabaha lamidka ah wax isagiina jiraya manfaco lagu intifaacana leh bikulli cayni cayn kastoo jaaza an yuntafaca in lagu intifaaca bihaa iyada manfaco jaa-is ana la wey ogow maca albaqaa'i shaygan manfaco waa yeelan karaa cayntiisuna way baaqi noqon laakiin manfacadiisu waa xaraama la waqfi karaa maya kabanka waqfi iyo qalabka muusikada ma la waqfi karaa maya iyadaaba aalaatu lmacsiya ah waqafkuna waa qurbo ilaahay loogu dhowaanayo halagu intifaaca haddii la yidhaahdo muusikadii ma la garaacan karaa maya manfaco ma laha kaa sharcan marka hadduusan manfacaba lahaynna ma waqfi karaa maya waxaan manfacaba lahayn ma waqfi kadib haddaad tidhaahda qoorka guriga aan waqfi oon la degi karin oon la kirayn karin oon wax la dhigan karin waqaf ma galaa maya waqaf ma galo waayo manfacaba ma laha wuxuu waa manfaca inuu leeyahay manfacadii waa manfaca mubaaxa oo jaa-iza sharcan waa inay tahay isaguna markii la intifaacsada waa cayntiisu inay baaqi hanayso markaad waqfaysana munajazan oo la jasmiyo hadalka la gooyey waan waqfay haddaad tacliiqiso shardi ku xirto oo tidhaahdaa bisha kow hadday nabadii ugu bilato waqafku iga yahay iyo qofkaa hadduu igu yimaado waan waqfay iyo haddii xilligaa la gaaro saacii saac ay noqoto waqafku iga yahay aad tidhaahdo waqafkaas baatil weeye waqafku waayo tamliik lilbaari weeye jalla wacalaa mashiya iyo tacliiqana lama ogolo fuqahadu waxay ku dhow yihiin inay ku ijmaacaan shardiga isaga ah calaa mawjuudin cidda lagu waqfaya waayo haddaba intaa waxaan ka soo hadalnay maalikin tamaraca waa waaqifkii bikulli caynin jaaza an yuntafaca biha maca albaqaana waa wixii la waqfayey wey munajazanna waa siiqadii lagu waqfayey wey cidda waqafka lagu waqfayana laba mid bay noqotaa imaa mucayan inay noqoto oo khaasa jiha khaasa iyo dad khaasa ku waqafto wa imaa jiha caama inaad ku waqafto wuxuu yidhi calaa mawjuudin mid jooga waa in lagu waqfo an yamlikahu kaasoo ta'ahala ahal u noqday an tamliikuhu in la milkiisiiyana ahal u ah laba shardi baa laga rabaa wuxuu wax mawjuuda waa inuu yahay wax lagu waqfayo alwaqfu cala almacduumi laa yasixu waxoolahan waan waqfay yaa ku waqaftay ilmaha hebel u dhalan doona ama wiilkeyga hebeliyo gabadhayda ilmahay dhali doonaan ama ilmaha ii dhalan doona ama uurka caloosha ku jiraan ku waqfay waxba kama jira caqdi waqf baaila wey sababtoo milkigaada markaad mucayan ku waqafto waa inuu qabiltu yidhaahdo aqbaloo kaa guddoomo saasay milkigaaga kaga baxdaa isagiina waxba kaama guddoomin haddaan idhaahna qowlka kale fiqigeenna fuqahadeena shaaficiyada aan qabsanno oo waqafku qabuul uga baahnana jihadaad guddoonsiinaysaad manfacadii tamliikisay jihadiina ahal umaaha inay milkido almacduumu laa yamliku shay-an waxaa lamida aan ahal u ahayn in la milkiyo waxaad soo gelaya xoolo xoolo ma ku waqfi kartaa maya gurigan waxaan ku waqfay xoolahan aan ku waqfay xoolahaasi ama bashar ha noqdaan oo addoon ha noqdaan ama bahaa-im ha noqdaan isku mid weeye haddii aad tiraahdo laakiin xoolahan in lagu daweeyo lagu nafaqeeyo waa la ogol yahay laakiin neefkan neefkanaan siiyey oo xoolo xoolo ma milkiyaan xoolo waxma milkiyaan bahaa-imtani waxma milkido addoonka khaaliskaana waxma milkiyo haddaba saas darteed iyagu ahalumaha inay milkiyaan qof ahal u ah oo wax milkiyi kara inaad milkisiisood ku waqafta weeye hadduu waqf calaa mucayan yahay taasaa lagaa rabaa calaa mawjuudin mid jooga an tamliikuhu milkisiintiisana ta'ahala ahal u noqday weeye ayib haddii uu mucayan ahaa waa masalada wuxuu galay wa wasatun waakhirun inqaطac fahu ilaa aqrabi waaqifin rajac halkaa shardigaa mas'alo ka dhalatay buu beydkan istitraad iyo dhammaystir mas'aladii afqaybaha adiin kale ku sameeyey inqitaacu ljihati almawquufi calayha wey ciddii lagu waqfay haday haddayba dabar go-do wuxuu ku leeyahay saddex suuray noqon kartaa ima inqiaacu min alibtidaai inuu yahay falaa yajuusu waxaan jirinba ilmo dhalan doona hadda xilligaa la waqfayo wax jira ma aha inqiaacu min alibtidaai bay yidhahdaan kaa ma asaxayo wa wasatun dhaxda iyo wa aakhirun gadaal in inqaaca ciddii lagu waqfay hadday go-day soo dabargoodo fahuwa ilaa aqrabi waaqifin cidda waqaftay dadkii ugu dhowaabu rajaca kusoo noqonaya wuxuu yihi qofkii haddii aad ku waqafto cid joogto oo la ogol yahay oo bannaan in lagu waqfo kadib aad ku xijisiiso cid kale oo aan bannaanayn in lagu waqfo inaan asaxaynin maalan wuxuu ku waqfay hebel baan ku waqfay hebel hadduu dhintana addoonka hebel aan ku waqfay haddii uu dhintana hebel baan ku waqfay baa tidhi hebelkii hore ku waqaftay baa la siin dhexda marka la soo gaaray saddex dabaqadood bay ahaayeene dabaqadii dhexe ahalba an tamliikuhu taahara maaha hadduu waxma milkiyo kani meesha waa ka baxay booskiisi yaa gelaya wey marka kaa booskiisi yaa gelaya waxaa laleeyahay ninkan waa qofkan uu kuwa mawquuf calayhiga uu ku waqfay ahal umaaha tamliig hadday tahayna isagii wax waqfay qaraabada raximka uu dhow baa loo soo celinayaa raximkaa markuu dhintana ciddii ka dambaysay baa loo sii gudbinayaa ama khaas ha noqdo ama jiha caama noqdo alinqiaacu min alwasati wey alinqiaacu min alakhiiri hadday tahayna hebel baan ku waqfay baa tiri ama bani ama yaree intii aan ku waqaftayba way dabar go-een xoolihiisee la dhihi adigii waqfay qaraabada kuugu dhowiye xigtada baa la keeni aqrabu nnaasi ilayka raximan laa miiraatan raximka kuugu dhoweeye dhaxal maaha masaladu raxim kuugu dhow waxaa looga jeedaa iyo dhaxalku way kala baxaan gabadhaan awow aabba u tahay iyo wiilashaan awow aabbo awow awow hooyaan lehay wiilashii carruurtaan awow hooye u taho gabadhaad u dhashay dhaxalkaaga ma laha laakiin baabkan marka la yimaado iyagaas kuwa awowlabaadka aabba aad u tahay iyagaa kaa xigo xoolihii qaadanaya liaqrabi raximin baa loo celinayaa aqrabi waarisin ma aha fahuwa ilaa aqrabi waaqifin ninka waqfay qofka ugu dhowow rajacu noqonaya ma daliilu waxay dhahen waxaa loo celinayaa waxaa loo daliishanayaa xadiidkii sulaymaan ibni caamir nabigu calayi salaam wuxuu yidhi الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة رحمك والله صدقة يقرأ بحديث إن رحمك وحقيري هي قفك كلي عادي عن قرني ما دام إساغ مزية إيراد مضنان أولي هي كو قفك واقفك أها وحي حقا مرana وأجر بليه maqsuudkana qurbo iyo hawaab laga doonayey tana u hawaab iyo ajir badan tanaan siinaynaa bay dhaheen fintaani sadaqatan wasilatun tagee waa wasatun maxdi iyo waakhirun xagga dambe in inqaaca ciddii lagu waqfa haddee ka dabargoodo fahm waqafkii raajicun rajac wuxuu noqonayaa ilaa aqrabi waaqifin ciddii waqaftay dadka ugu dhow isaga u noqon maayo isaga dugu isdhaafiyey wa shartu shardigu fii maa camma wixii caam ah oo jiha caama lagu waqfayahay waxaa u shartiya nafyu lmacsiya inuusan macsiya ahayn baa shartiya haddaad jiha caamma ku waqfayso cala alfuqaraa'i cala alguzaati cala almusaafiriina cala aduyuufi cala alabati alcilmi haddaad wax ku waqfayso jiha caama anlaa takuuna tilka aljihatu jihata macsiyatin baa shartiya hadduu waqfo xoolihii libinaa'i lkanaa'is kaniisooyin in lagu dhisa hadduu xoolihiisi u waqfo ka waran ama litarbiyati ilkilaabi ayadee lagu tarbiyeeyuu waqfay ama kooxaha fanaaniinta ah iyo hobollada buu u waqfay ama kooxaha banooniga iyo ciyaarta buu xoolihii u waqfay ama kuwa musaaracada iyo kuwa feerta buu u waqfay ma laga y ma la aqbalayaa maya waqafkaas ma asaxayo waayo waqafkuna waa qurba ilaahay lagu dhowaanayo meeshaad ku bixinaysa ku bixi leedahayna macsiyo wey marka de macsiyaan ilaahay ugu dhowaan ma asaxayso wax banaan ma aha saas darteed haddaad wax waqfayso jiho caamana ku waqfayso shardi waxaa ah nafyu lmacsiya washardu fii maa cama wixii caama nafyu lmacsiya inayna macsiyo ahayn baa shardi ah washarda laa yukraa وشرط لا يكره التبع والتسوية والضد والتقديم والتأخر وناذره يعمره ويوجر انت انا وحوكها الليا مسألة كلا مسألة كلا وقف قف مركو وحوقفه شروط وحق لي هي شروط والربع الوضوء بشرط الشرط العاصر يسمى صرع خلاف صور ربو شرط ولذلك قحاب مشهور عند الفقهاء شرط الواقف كنص الشارعي waaqifka xoolahan isagaa iska lahaa xaqu tasarufkeedana isagaa lah cidda lagu waqfayo jihaduu ku waqfayo say u kala horeyn sida ay u kala qabtan ama wisinaan isagaa xaqu leh inuu kala xareeyo cidda maamulaysa intaba isagaa xaqu leh haddaba haddii uu shardiyo xoolahan hadduu jiha ku waqfa jihadin baa lagu bixin hadduu dadka u kala badiyo sidii baa loogu kala badin hadduu u simo waa loo simi hadduu kala horraysiiyo su u sheegay baa loo kala horraysiin wa shartu laa yukra sharti hadduu xiro lama kirayn karaa ittabic raac shardiga waaqifka yaan la kiraynin hadduu yidhaahdo halla daguun qasad buu ka leeyahaye raac gurigan aan waqfay kirayn kara hadduu yidhaahdo lama kirayn karo wataswiya simitaankana ku raac dadkaa iyo dadkaas wixii ka soo baxa si sinnaana ha u qaybsadaan hadduu yidhaahdana ama ha loo kala siiyo iyagana warkiisa raac wadidu labadaa didkoodana raac hadduu yidhaahdo waqaf weeye waa in la kireeyaa lama bilaash laguma degi karo wixii ka soo baxa saas ah loo bixiyo in la kireeya qasab weeye in la qaato wixii dadkii u kala badiya hadduu yidhaahdana waa loo kala badin dardaarankiisa la raacay wataqdiimu kala horraysiin iyo wata'ahuru kala dambayn qofkaasaa soo horeeya kadib wixii xigay intaa laga siiyo kadib qofkaa intaa laga siiyo hadduu siinta u kala horraysiiyo iyo hadduu maamulka u kala horraysiiyana cidduu hormariyo cidduu dambaysiiyo baa la raacay siduu u shardiyey siduu dadka u tartiiba raacay naadiruhu qofka waqafkaa ilaalinaya ee maamulaya baa yacmuruhu camiraya wa yujiru kiraynaya haddii la kiraynayo haddii la tacmiir uu baahanya tacmiirka wuxuu uga jeedaa hagaajinta iyo islaaxintiisa iyo ka shaqayntiisa iyo dayactirkiisana waxaa u istaagaya ciddii maamulkiisa loo dhiibay inta uu xilkaa kali karo haddii la kiraynayana dee ciddii maamulka uu dhiibay isagu ama xaakim iyo qaadi uu dhiibay baa maamulaysa kiradiisanalmesha cid maamusha waa lagaa maarmaan haddaan qaab loogu kala dambeeyo lahayn oo nin walba yihahda anaa maamulaya ka war soo meeshii madaxays la gala ma aha isagaa xaqule inuu magacaabo isagaana looga dambayn laba xaalaa dhici karta inuusan magacaabin cid maamusho ama ciddii u magacaabay maamulkaba ay meesha ka baxaan ama way dhinteen way daba go-een ama ahliyadii bay ka baxeenoo ardaallay noqdeen fisqi iyo fujuur bay galeen dad kalay galeen qaadidii iyo sharciga wilaayadu way ka wareejin hadday xumaadaan hadday iyagii meeshii ka baxaan amaan cidbada la magacaabinna maamulka qadaha iyo wilaayada la wareegi iyagaa cid maamusho oo ka warqabto oo hawsha gacanta ku haysa u magacaabi qofkaana xaq buu yeelanaya ujro in la siiyo ujratulmifliga uu ku shaqaynayo walwaqfu waqafku laazimun weeye wlwaqfu waqafkuna milkulbaari alla xoolo uu leeyahay weeye halkan wuxuu ku leeyahay laba mas'alo waqafku waa caqdi laazim ahoo lagama noqon karo mar haddaad wax waqafto ama dhul ama gaadiid wuxuu dooni ha noqdee ka noqod kuuma furna in lagaa guddoomana uma baahna cala saxiixi اlmuctamadi fi lmadhab mar haddii aan lagaaga baahnayn qabiiltu aan loo baahnayn adiguna aada cayinto intan waan waqfay aad tiraahdo anuma goynin iyo subarloogi iyo taytaljid ma samaynin iyo weli lama dhisin iyo waxba ku anfici mayso gurigan haddaad tiraahda waan waqfay saacaddaa milkigaaga waa ka baxay haddii qadaa sharci iyo islaamka jiroo berri kusoo daqaqantana waxbaa lagaa celin haddii lagu keri waayana waa lagu xiri oy xoolo milkiga ka baxay wey wa milkulbaari lwaqfu walwaqfu waqafkana milkulbaari allah iskale walmasjidu masaajidkuna kala xaraari dadka xortuu lamid yaho waa lagu waqfi karaa jihaadka caamka ah waa lagu waqfi karaa sida acyaantaba loogu waqfi karo gurigaa masaajidka waqafkiisuu noqon karaa danaha masaajidka laga fulin guriga dugsi hebel iyo iskuul hebel waqafkiisuu noqon karaayo baahidiisaa laga dabooli sida dadkaba loogu waqfi kara iyadana دعوة كثيرة لنا الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك